waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka covid nneteen oo midkood uu ku sugan yahay magaalada berbera oo dhalasho ahaana uu yahay chineese ka labaadna uu ku sugan yahay magaalada burco oo ah qof somalilandera oo haysta dhalasho dalka ingiriiska labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay lix iyo labaatankii bisha kadib waxaanu sameynay maalintii jimcihii oo bishu ahayd toddobiyo labaatan waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka berbere iyo burco in lagu sameeyo shaybaan labadaa qof si loo hubiyo ina xanuunka qabanayan kale shaybaankaasi waxaa samaysay wasaaradda caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxay noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uuna jiro